haatanna waa barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo haya waryaheena jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal haddaan idin dulmarno dhacdooyinkii ugu waaweyn ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahaa gudaha soomaaliya kooxda al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigyo ay ciidamada puntland ku lahaayeen gobolka bari halkaas oo la sheegay inay ku dhinteen tiro konton qof oo u badan askartii halkaasi joogtay sidoo kalena ay ku dhaawacmeen tiro kale oo ka tirsan isla dhinacyadii dagaalamay deegaanka weerarka uu ka dhacay ayaa la sheegayaa in la yidhaahdo afurur oo boqol iyo shan kilomitir dhinaca koonfur galbeed kaga beegan magaalada boosaaso wasiirka amniga puntland ayaa sheegay in dagaalkaas ay al-shabaab ku laayeen sida uu yidhi carruur meesha weerarka lagu soo qaaday joogtay kooxda al-shabaab ayaa sheegatay in dagaalkaasi ay ku dileen lixdan ka tirsan ah ciidamada maamulka puntland dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa sidoo kale ka mid ahaa daladhoor oo ku yaalla khaliijka ayaa waxa ay sheegeen inay xidhiirkii diblomaasiyadeed ay u jareen dowladda waddanka khadar waxaana ay ku eedeeyeen in khadar ay taageerto argagixisada dowladahaas waxaa horboodayay sacuudi arebiya waxaa sidoo kale ku jira dalalka imaaraadka carabta masar baxrayn yemen iyo libiya waxaase sidoo kale sidaasi si la mid ah ay xiriirkii kala dhexeeyey dalalkaasi ay yareeyeen oo ay nusqaamiyeen dalalka jabuuti iyo urdun soomaaliya waxa ay sheegtay inay arrimahaani dhexdhexaad ka tahay islamar ahaantaasina isku dayeyso inay dhexdhexaadiso dalka khadar iyo dalalka kale ee carbeed oo khilaafaadku soo kala dhex galay falanqayn arrimahaas ku aadan dhegeystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan agaasimihii hore ee hay-adda f b i-da maraykanka ee shaqada laga yeeriyey james comi ayaa xubnaha senadka maraykanka toddobaadkan waxa uu sheegay in madaxweyne trump uu doonayay inuu daacad u noqdo isaga islamarkaasina uu joojiyo baaritaanadii lagu hayay xiriirka kaaliyihiisii dhinaca amniga maraykanka u qaabilsanaa kaasoo markaasi lala xidhiirinayay in uu xiri la lahaa waddanka ruushka michael flin oo markii dambena shaqada iska casilay trump ayaa shaqada ka heriyey komi bishii tagtay komi ayaa isaguna waxa uu ku tilmaamay madaxweynaha dalka maraykanka inuu been ka sheegay islamar ahaantaasina sababihii shaqada looga heriyey aanay ahayn inuu shaqadiisu gudan waayey hase yeeshee si uu u dego cadaadiskii saarnaa trump iyo kooxdiisa ee ku aadanaa baaritaanadii ruushka ay isagu la tahay in taasi darteed shaqada looga eriyey dhacdooyinka kale toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah wararka magaalada baydhabo waxa ay sheegayaan in ay magaaladaasi ka dhacday toogasho gaar ahaan israsaaseyn ka dhacday xarun lagu qaybinayey raashiin oo dadka barakacyaasha ay ku sugnayn gudaha magaalada baydhaba waxaana la tilmaamay in lix qof ay ku dhinteen sagaal kalena ay ku dhaawacmeen mashaqadaas arrintan waxay ka dambeysay kadib markii sida la sheegay uu muran dhex galay ciidamada ammaanka ee goobtaasi ilaalinayey waa tahay dhegeystayaal aynu kusoo laabana barnaamijka dhacdinka toddobaadka dala dhowra oo carbeed oo sacuudiga horboodaya ayaa waxa ay sheegeen inay xiriirkii diblomaasiyadeed ay u jareen waddanka khadar ay ku eedeeyeen inay taageerto koox argagixiso ah soomaaliya ayaa go-aan dhexdhexaada ka qaadatay arrinkaasi islamar ahaantaasina waxay tilmaamatay inay ka qayb qaadanayso dadaalada lagu dhexdhexaadinayo dalalkaasi carbeed eritreya waxaa iyaduna toddobaadkana sheegtay inay diidday codsi uga yimid dalalka imaaraadka iyo sacuudiga oo ka dalbaday in ay xiriirka u jirto dowladda khadar haddaba maxay arrintan uga dhigan tahay bariga dhexe iyo guud ahaan dunida islaamka halis inta la eeg ay gelin kartaa jiritaanka jaamacadda carabta iyo hay-adaha kale ee carbeed su-aalahaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey ambasadar cabdulaahi kongo oo muddo dheer kasoo shaqeeyey jaamacadda carabta kuna sugan dalka isutaga imaaraadka carabta shalay waa taad ogeydo markii hore maraykanka wuxuu ahaa sacuudigu markii hore qaacidadiis baa jiray bayskiisa militariga uu ahaan jiray waa kii laga wareejiyey oo kuwii qadar usoo wareegay markay qadar usoo wareegeen waxa weeye nation ros baa la ciyaarayaa cid baa waxaala noosiyay carruurta yaryada in lagu shaqaysanayo markaad u fiirsa wax oo dhan markaad hoos ugu noqotana waxa weeyaan meeshan sharqan aus lagu yidhaha waxa weya laba dowladood yaa la daba fadhiis la daba ahayd roolkoodu ahaa laba dowladoo waaweynoo sidii aabbo oo kale u noqon kara mandaqad waxay ahayd masar oo xagga north africa iyo eriyadaas iyo xagga afriqiya ahayd iyo sacuudiga oo xagga khaliijka ah ciraaq iyo dee suuriya waa kano way halkay maray waynu aragnaa marka adeeraan waxaanu haystaa waxanu waa silsilad isku taalla waxaana loo waxaana ka dambeeya waxa weeyaan cadow ay leeyihiin cadow carabiya oo cadow islaamiya yaa ka dambeeya waxaan iminka socotoo dhan markaad ufiirsato adeer waxaad arkaysaa waxa weeyaan sacuudiga imaaraadka iyo qatar intay isu jiraan waad og tahay xukunkooduna inay isku mid yahayd waad ogtahay inay organizationka qura ee shaqaynaya maanta jaamaca alcarabiya waa intii masar ay anwasaada waxseen dhibaata ka dhacday oo aad bay u daciiftay duwankan khaliijka ilaahay batroolkana siiyey saxraaga jira nimcada ku jira waxa u aadbooda inuu madax ahaa sacuudigu laakiin si dhalinyaradii baa doonaya inay la tartamaan waxaa loo tartamaya waxa weeyaan in la raalli geliyo trump in la raalli geliyo marka trump la raalli geliyena inanka inantiisa qabay iyo muxuu ahaa iyo israa'iil la raalli geliyo wuxuuna waxa weeyaan si nimankaa israa'iil la licbadaa la ciyaarayo waxa weeyaan iyagu la danbelay the game iyagu hays hays meena daaya wata marka arrintani khilaafaadkan dalalkan carabta ay ka dhex alowsan hadda maxay guud ahaan bariga dhexe uga dhigan tahay dunida muslimka halis intee la eg bay sidoo kale ku keeni kartaa jiritaanka ururka jaamacadda carabta aad iyo aad bay khalkhal u gelin karaysaa caalam islaamiga iyo caalam alcarabi labadaba waxa weeyaan nimankan waa nimankii qulahaa ee isku xidhnaa iyagu ee isku seen nidaamka ahaa ee boq boqor tooyo iyo amiirnimo iyo waxaa wadawadatay ee sitabka ahaa marka waxa weeyaan carabi markay xumaatana islaamkii waa aasaaskii weeyaane islaamkiina uu daciifay waxaad arkaysaa waa lagu shaqaysanayaa waa taa aad arkayso maalin walba waxaan ceeb ahayn oo carabta waktigan joogta u soo kordhinayso islaamkii ee ma jirto waxaad arkaysaa nimankii khaliijka ahay qula waxa weeyaan markaad jaamac alcarabiya waana kuu sheegay inay daciif noqotay waa gartay ugu dambeyn adoo soo koobaya bal dalalkani waxay ku eedeynayaan khatar inay taageerto ururo qaarkood ay ku tilmaamay inay argagixisan yihiin adiguna waxaad sheegaysaa in arrintan oo idil ay salka ku hayso sidii la ysaga gadi lahaa maraykanka iyo israel sidee ba arrimahan isku qaban karaan
isu qaban kara waxa weeye waa waxa ka socda annagii meesha joogna baa yaabsanoo dheer waryaalahay miya waaasi xaggee wax lagu wadaa imanka qatar waxay doonaysaa maxaa maxaa ku salday caalamkii carabiga oo dhan waxay doonaysaa dowladda sacuudiga inay iyadu uga turjinto maraykanka iyo israa'iil oo iyadu ay noqoto number one-ka because baskii baa aniga halkan ii yaala israa'iil baan calaaqaad la leeyahay meel kastoo rabshada ka joogto oo caraba meel kastoo rabshada ka joogto way ku jiraan waataad ogeyd soomaaliya inta shir ay isgu keen yeedheen waataad ogeyne iyagu ay inoo keeneen zucmada dhibaato kasta oo imika waxa kan yeman bay wax ka socdaan way ku jiraan sudan bay wax ka socdaan way ku jiraan soomaaliya wax ka socdaan way ku jiraan masar bay wax ka socdaan way waxaana baysi ay u noqdeen qoladii islaamiyiinta ahaa yay u noqdeen oo waxaad moodaa nimankii ikhwaan muslimiinta ahaa dee meel kale ma haystaan iyaga iyagaa u noqotay waa iyagii turkiya imika waxa odhan ikhwaan muslimiin iyagoo kuwaa ku jira haddana arkaysa inay xeeraan wadaan marka waxa weya nin geem iska ciyaaraya aan garan karayn kolba policyga siyaasada kolba halkay u jiidato doonaya inuu zaciimad ka ka samaysto ka kasoo horjeedaana wax kale muxuu leeyahy war heedhe mandaqadan sacuud muxuu leeyahy war mandaqadan khaliijka anaa xukuma aad buu umahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa danjire cabdulaahi congo oo muddo dheer kasoo shaqaynaya jaamacadda carabta kuna sugan dalka isutaga imaaraadka carabta khadka telefoonkan ayuu ugu warramaya dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadkana intaas ayaan kusoo gabagabaynayna tan iyo kulan dambe nabadgelyo